aboo etoobiya jooga markii iigu dambeysay aniga leyn aan u xareeyey waxaan rabay inaan meesha aan joogo aniga maraykanaan jooga maraykan inaan keenaan rabay markaa maxaa dhacay aboo waxaa dhacay in wiilkay wiil yar waaye dad baa intay ka aqli badiyeen ayay iga wateen inaad u maqan tahay oo fiisa aad u xaraysay soo ma ogeen haa wuu ogaay laakiin hadda cunug waa yaryahay waa laga aqli badiyey niman baa ka aqli badiyeen meel aan ka raadiyey ama meel aan ka doono ma aqaani waa iska dhaafay ilaahay baan iska bari in ilaahay iisoo nabad aruuriyo bis maalin maalmaha ka mid ah ayaa taleefon iisoo dhacay taleefonkii waa gara waayey waxaan lay lambarkan muxuu yahay kaaraan soo qaatay waa wacay nin carab aha ila hadlay ninka carabka markuu ila hadlay wuxuu dhahayay lacagaan u baahanahay lacag shan kun oo doolaraan u baahanahay waa fahmi waayey wuxuu ka wado waan gara waayey waxaan u geeyey wiil oo soomaali ah u geeyay af carabi yaqaana la hadalaan dhahay wuxuu dhahay cunugaadiyaa meesha jooga aniga wiilkaygaa layla hadalsiiyey hooye wuxuu dhahay saan ku imid meeshaan ma aqaani nimanaa isoo wadeen marka lacag shan kun oo doolara la iga rabaa nimanka soo waday ma soomaali bay ahaayeen mise carabtaasun bay ahaayeen maya soomaaliyay ahaayeen soomaaliyay ahaayeen shanta kun ee doolar yaa ka rabaa maxaase looga rabaa madax furashaa looga rabaa asagaa yiri intay wadeena dheheen hooyada aaw maraykana jirtaa maraykana jirtaa markay maqleenaba waxay noqdeenba qof maraykan joogta lacagay haysataa camal saasay ugu dhaheen haddaa keeni weysidna keliyihiisa aa ka badan shan kun maxaa samaysay waxaan sameeyey waa gara waaya dadka muslimka oo meelaha jooga wixii muslim ah wixii kaleeto ummadda dhanaa iska tuugay wixii toban keeni kara wixii labaatan keeni kara ugu yaran adiga bil dhan aan ku aroorinayo wax saasaan ku arooriya saasaan ku diray lacagtii waad ururisay dadkiibaad aaraankii wixii ka qayb qaadan kara ay ka qayb qaateen lacagtii baad u dirtay deedna maxaa dhacay dabeed waxaa dhacay ninka wuu isoo wacay wiilkaada waan sii daayay ee la soco igu yiri kabacdi cunugii wuxuu iga soo wacay libiya haddana niman kalaa qabsadeen haddana hala ii celiyaan dhaha wiilkayga in etoobiya dib ma igu celin kartaan waxay igu dhaheen waawalantaa igu dhaheen wax la celin karo ma lahan waddadan one way waaye two weyn ma ahan hal one way waaye waa lasoo baxaa bes wax laabta ma lahan niman kaleetaa qabsadeen haddana oo soomaali ahaa qabsadeen waxay ugu dhaheen kun iyo sagaal boqol oo lacag ah aa loo baahan yahay kun iyo sagaalkii boqol waa iska suga waan shaqeeyaa haddana ummaddii waxa ii aruurisay aan haddana dib ugu laab iyo waxyaraan shaqeeyey iyo wixii dadkii asugu kay aruuriyeen haddana lacagtii waan diray markaan diray aan la hadla hooy haye lacagti ma hesha ha hooye lacagti waa hele waa laysoo xaadiriyey marka hooye iisoo ducey baddaan maraayaa waayaha ala ilaaha ku samageeyo kabacdi haddana waa la heystaan haddana maqli meel alle meeloo ku sugan yahay ilaa haddeertaan cunugayga ma garanaayo magacii baa la odhan jiray wiilkaaga wiilkayga waxaa la dhahaa maxamed cabdinuur xaamid aa la dhahaa laakiin wuxuu naaniistiisa waxa waaye bile cabdiqaadir imikana yaa haysta baa lagugu yiri markaas liibiyaana haysta ay ugu dhaheen nimanka liibiya joogaa haysta wax warana kamaad helin isagii maya wax wara kama helin ilaa haddeertaan wax aan war aan ka haayo ma lahan ma isaga keligii unbaa socday mise dad soomaaliyeed oo dhalinyaro soomaaliyeed baa lala qabanayay kole dhalinyaro soomaali waa lala qabanaya laakiin ana hadda wax cadeynahoon haayo in lala qabto ma horba laakiin meesha markaan waco shanqar badanaa ka yeeraysa wax oynaya wax qaylinaya markaan la hadlaayo waxyaaba badanaan ka maqlahay meesha qof hooyahaana waxuu ilmaheedu ka maqan yahay maxaad dareemaysaa maxaan dareemi waa ogtaa hooyo ilmeheeda ka maqan tahay aan ahay cunugayga agoon waayo aabba male curadkaygi waayo waa madi marka walaahi murug aad u saraahay haysa inuu uu ka baxay meeshaas iyo in kale war kama haysid maya wax wara walaaloo kama hayo wax wara kama hayo haddaan ka hayn lahay waaba niyaddaa io degi laheyd hadda habeenka ma seexdo maalinta ma seexdo waxaan sameeya ma garanayo marka waxaan adduunka codsanaa qof allo qofkii aragto qof allo qofkii aragto wiilkaas inay igu soo sintaa ama haddii kale geeridiisa ama noloshiisa hadday arkaan warkiisa ma hayo ilaa haddeertaan wax wara aan ka haayo ma lahan kuwa talyaaniga lagu haysto kuwa ilaa hadda badda ku jira kuwa ku dhintay badda kuwa maalto lagu haysto ilaa haddeertaan wax aan ka haayo wiilkayga male walaalo